inoo hayana waa maxamed siidow mayow wacan oo wanaagsan waa mar kale barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegiyo soomaaliya waxaanu ku soo qaadanaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya kuwa siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo weliba arrimaha bulshada sida intiina badanba ay la wada socdeen toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa guud ahaan saxaafadda dalka soomaaliya hareeyey dhib ka dhacay magaalada lagu magacaabo bariire oo hoos tagta degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose kaasi oo sida ay saxaafaddu soo wariyeen halkaasi lagu dilay ha yeeshee qaabka dadkaasi loogu dilay halkaasi iyo arrimaha ku dahaarani ay noqdeen kuwa in badan saameyn ku yeeshay xataa qaabka maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya ee haatan shaqaysa haddaba wararka guud ahaan ka imaanaya arrimahaasi ayaa waxa ay yihiin kuwa aada murugo u leh kolka laga eego habka iyo weliba qaabka ay u dhacayaan ha yeeshee arrimahan iska soo horjeeda ee haatan laga helayo dilka dadkaasi ee ka dhacay degma deegaanka bariira degmada awdheegle gobolka shabeellada hoose ayaa waxa aad moodaa in uu yahay mid ahaan sababaha haatan dadka soomaalida ay isku haystaan iyo weliba qaab siyaasadeed oo loo turjumayo xaaladaha hadda jira haddaba si arrimahaasi aynu faham dheeriya uga qaadano ayaa waxaan isku daynay guud ahaan in dhacdadaasi haatan iyo waxa laga og yahayba aanu soo bandhigno haddaba dhacdadan oo dhacday maalinnimadii jimcaha aroor hore bishanna ay ahayd shan iyo labaatanka ayaa waxay timid kadib kolkii muddo ku dhow toddobaad laga xoreeyey xarakada shabaab deegaanka bariire oo u ahaa saldhig xitaa dadka ku nool magaalada muqdisho ay geystaan dacwadaha laguna kala qaado taa micnaheeda ayaa waxa uu noqonayaa saldhigaasi ay ku lahayd deegaanka bariire xarakada shabaab inuu ahaa saldhig aada u mug weyn isla mar ahaantaana aada u ballaaran saldhigaasi ayaa toddobaad wax ku dhow ka hor ay laga xoreeyey xarakada shabaab haddaba xoreyntii shabaab ayaa waxaa daba socotay in guud ahaan ciidamadii dowladda ay u dirtay deegaankaasi ay howlgallo hubka dhigis ah iyo weliba sifeyn haraadiga maleeshiyada xarakada shabaab ay ka bilaabaan deegaankaasi taasi oo ugu dambeyna sababtay sida lagu soo waramayo in ay dadku dhintaan haddaba dhimashada dadkaasi ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo isaga ah wasiirka qaabilsan arrimahaasi si gaara marka aan u dhignana howlgalka ciidamadu ay sameeyeen waa kan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo ka hadlaya wixii dhacay guud ahaan dabcan waa saad ujeedeen maalmarka hor in ciidamada xooga iyo ciidamo kale oo kaalgelinaya ay la wareegeen oo cadowgii ummadda soomali shabaab ay kala wareegeen ka wareegidda kadib ciidamadu markasta waxay sameeyeen howlgallo ku aadan baasiga iyo dabagalka cadowgaas maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow bari hidaal ka mid ah ayagoo howlgalkii ku jira inay la kulmeen rag soomaaliyada meesha jooga kadibna hugaysan laba codsoy inay hubka dhigaan diiday inay hubkii dhigaan xabadna bilaabay marka qaabkaasna ay xabadihii ay ku bilowdeen raggiina meesha ay ku dhinteen hubkiina laga soo qaaday marka inay shabaab ahaayeen meesha waxaan ognahay deegaan shabaab intaasoo sano ka talinayay dad hub maanta ku haysta su-aasha lasweydiin karo waa waa maxay ahaan karaan bay soo bixi karta si kastaba ha noqotee hawshaasu xaqiiqdeedii iyo hawlaheedii insha allah waa lasoo xaqiijin doonaa laakiin waa rag dagaalamay oo hub haystay oo ciidankii haka horyimid baritaankii baa noo socda annaga xogtaan hayno waa rag hubaysan oo xabad soo bilaabay marka inay beelada ahaayeen maleesha beelad ahaayeen inay shabaab ahaayeen waa kala xdaan doonta haddii laa may opereshonadiisa oo deegaanada magaalada ka baxsan lagu sameynayay ayaa lagula kulmay hubna waa haysteen oo xabadna waa bilaabeen sida annaga aan ka hayno ciidankeena informationka ayna soo siiyeen ilaa hadda
haddaba howlgalkan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga uu ka hadlay iyo weliba guud ahaan arrimaha ku xeeran oo ahaa in lasoo baari doono isla mar ahaantaana loo soo bandhigi doono guud ahaan ummadda soomaaliyeed ayaa waxaa hareeyey duufaano siyaasadeed kuwaasi oo ragga sheeganaya in ay ka dhasheen beel ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo deegaan ahaana ka soo jeeda maamulka galmudug ay ku doodeen in dadkooda si gardarro ah lagu laayay isla mar ahaantaana ay ahaayeen dad shiciba oo beeraaley ah kuna nool halkaasi madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhankiisa facebooka waxa uu soo saaray tacsiyad uu u dirayo dadkii halkaasi ku waxyeeloobay ee soomaaliyeed ha yeeshee daqiiqada kadib ayaa waxaa la sheegay in uu madaxweynaha ka saaray arrinkaasi facebookiisa sidoo kale ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta isagana dhankiisa waxa uu sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dad ugu yaraan la shaqeeya maleeshiyada xarakada shabaab isaga sidoo kale si la mid ah ayaa isagana culeys lagu saaray in uu ka saaro haddaba arrimahaasi murugsan ee dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamada dowladda ee howlgalka ka sameeyey gobolka shabeellada hoose ciidamada caawinaya ee shisheeye iyo weliba beel ka mida beelaha soomaaliyeed dooddoodii waxaa ka dhashay in lasoo saaro wareegto cad taasi oo loogu qabtay guddi arrimahan ka soo baaraandega isla mar ahaantaana soo dharandiriya soona saara go-aan haddaba guddigaasi ayaa waxaa magacaabay ra-iisul wasaare xigeenka dowladda soomaaliya iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynuhuna ay ka gaabsadeen in guddigaasi qabashadiisa magacooda lagu saxiixo sidoo kale ayaa waxaa guddigaasi ka maqan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya oo isagoo ahaa wasiirka qaabilsanaa howlgalka ciidamadaasi isla mar ahaantaana ciidamada isaga uu u yahay madaxa ugu sarreysa kadib madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba arrimahaasi siyaasadda mugdiga dheer u yeelay ayaa waxaa wareegtadan lagu soo saaray guddigan cusub lagu howlgelin doono muddo shan maalmood ah kadibna ay soo gudbin doonaan wixii ay kala soo kulmeen halkaasi waa kan ra-iisul wasaare xigeenka oo ka hadlaya guddigaas saaka guddiga amniga qaranka ayaa shirtay oo golaha wasiirada waxayna ka shirtay dhacdadii beriirre ka dhacday waxaana go-aankii ka soo baxay ayaan rabaa inaan warbaahinta u akriyo shirkii golaha amniga ee golaha wasiirada saaka ka soo baxay oo dhowr qodob ah waxaa la go-aamiyey kow in guddi heer wasiiro ah loo saaray baaritaanka falka iyo dhacdadan ka dhacday beriire shan iyo labaatankii ogost laba guddiga waxaa madax u ah wasiirka amniga iyadoo ay xubniyo ka yihiin taliyaha ciidanka booliska la taliyaha madaxweynaha xagga ciidamada saraakiil ka tirsan maxkamadda xafiiska xeer ilaalinta ciidamada wasiiru dowlaha howlaha guud iyo dhismaha qorqor guddigaas waxaa waajibka iyo mas-uuliyadda saaran ay tahay inay si buuxda u soo baaraan dhacdadii ka dhacday beriray warbixin sugan ay ka keenaan guddigu waa inay muddo shan maalmood gudahood ah riboortka fatiran oo xaqiiqa raadisa oo warbixintaa ku saabsan ay ay keenaan soo gudbiyaan guddigu waxa ay warbixintoodaas ku soo celin doonaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si warbixintaa dhamaystiran oo tafadiran ay ugu soo gudbiyaan warbixin ka siiyaan talabixin ka siiyaan siday wax u dhaceen u sharxaan guddidaasi howlgalkooda waxay bilaabayaan isla maanta berri saa dambe wixii ka dambeeya waxa ay la kulmi doonaan dhinacyadii khusaysay falkaa dhace si ay xog dheeraada uga helaan
si kastoo loo dhigaba arrimahan ku soo kordhay siyaasadda dalka soomaaliya ee weliba u muuqda in lagu hor istaagayo la dagaalanka argagixisada shabaab ee haatan ku harsan qayba ka mida gobollada dalka ayaa sidoo kale waxa ay u muuqdaa in dowladda lagu saarayo culeys haddaba waxaa khadka si toosa ugu jira cali cabdi cumar oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolka shabeellada hoose cali waad maqlaysaa dowladdii federaalk ee soomaaliya howlgalladii ay ka samaysay gobolka shabeellada hoose waxay u xuubsiibteen in shabaab ay yeeshaan beel arrinkaasi sidou idinla muuqdaa idinka marka laga hadlayo dadka degan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka hadda aan ka hadlayno
waa aad baan ku salaamaya cabdicasiis marka hore waxaa kaloo salaamaya dhammaan dahda idaacadda wadajir radio waa mahadsantihiin sida quruxda badan aad igu soo dhaweyseen ee idaacadda markaan ka hadlo arrinkan asaga ah waxa laga hadlayo soomaalidu horta dadku doqon ma aha dabaal ma ahan waxa laga hadlayo waa beeraley iyo maaragta magaalo berier la yiraahdo marka labadaas iyo maaragta qabiilkan hadeer meesha dooda badan ka keenay oo sheeganaya in dad laga dilay waxaan u malaynayaa isma qaadi karaan hadday taa dhacdana macnaha ujeedooyinku ay dadkaas meesha u tageen waa la ogyahay beeraleyda waxay isticmaalaan yambo iyo waxyaabaha ay beeraha ku fashaan laakiin mar haddii oo maaragta meesha uu yimaaday qoryo oo b k n iyo a k forty seven iyo bistoolooyin iyo hub kale meesha laga soo qabtay sida wasiirka uu sheegayba haddee arrinkaas waa arki kartaa sidau u yahay cabdicasiis oo kule dowladda waxaan leeyahay garabkeeda allah ha galo cali dhibaatada ka taagan gobolka shabeellada hoose iyo muranka beelaha ma aha wax bilow ah oo hore gobolka waxaa oga jiray weliba deegaano aad ugu dhow deegaankan beriire ee dhankaasi number conton kana wada tirsan degmada awdheegle in ay isku hayeen beesha haatan ka qaylinayso arrimaha ka dhacay beriire iyo weliba beel kale oo deegaanka ah arrinkanna haddana uu qarka u saaran yahay in uu qaabeeleed uu u milmo isla mar ahaantaana arrimaha ay dowladda u dhigto in uu yahay beel dhib lagu hayo marka arrimaha noocaasa dhib intee in la eg ayuu maaragtay gobolka u keeni karaa
cabdicasiis waa runtaada dhibka aad buu u badan yahay beeshaan hadeer laga hadlayo maanta ma aysan iman meesha intaan maalmaha muddadan uu dagaalka socday oo dhan meesha waa ay joogeen waxay xuubsiirteen dhammaan beerihii dadka lahaa iyo beerihii dawladda lahayd iyo beerihii kambaniyada oo maaragta ajaanibka ah lahaa dhammaantoodba iyaga ku wada fadhiistay dadkii oo meesha deegaanka ka tirsanaana dhibaateeyey amba maaragta gaarsiiyey beheer inay hadli kari waayaan marka waxaan u malaynayaa maanta waa ayaan daro wax badan bay dad meesha kusoo dileen oo laga khayliyo laga khayliyo cid banaanbaxaysaa lama arag maanta waxaad arkaysaa adduunkii oo dhan meel kastaba inay iyaga ka khaylinayaan marka dadka meesha deegaankale waxaan leeyahay dhib kasta uu imaado bimacnaha ilaahay garabkiina ha galo laakiin dadkan waxaan u arkaa in maaragta dad soo dharsiitay ay yihiin raba inay xoolo dad iyo beero dad iyo guryo dad weligoodba ay haystaan taasna waktigeeda waa ugu dhamaaday ma shaqaynayso dawladda federaalka ayaa wax waliba wakiilka ah anigu taasaan dhihi lahaa waa tahay caliow wakaaladda dawladda ha inoo dambaysa deegaan ahaan waxaa hubaal ah meesha haatan la sheegay beerta howlgalka ay ka sameeyeen ciidamada dawladda sida aan wada ogsoonnahay waa dhulkii loo yaqaanay jibsoma kaasi oo dawladda jarmalka iyo dawladda soomaaliya ay horay mashaariic oga fulin jireen waa la og yahay oo waxaa ku habsaday dhulkaas nin lagu magacaabo xuseen xuseen mooryan dadka deegaanka ay u yaqaaniin laakiin isaga xuseen tabliiq uu magac ahaan u sheegto kolkii howlgalku uu socdayna halkii hadda waxaa laga soo qaaday hub fara badan sida uu wasiirkaba ku warramay kolka arrimahaasoo dhan laisu soo hooriyo dadka deegaanka dhibka ay ku qabeen masalan isu socodka waddada afgooya awdheegle meelaha badanaa lagu geli jiray oo isbaarada loogu dhigan jiray ama dadka lagu dili jirayna ay tahay deegaanada beerahaas ay ku dhow yihiin beero kaleoo intaa kasii ballaaranina weli ay jiraan oo shakhsiyaad ay sidan hub ugu haysaan marka ma waxaa is leedahay mashruucan haatan ay beesha ku qaylinayso in uu yahay mid lagu hakinayo howlahaasi mise arrinka intaa xitaa waa kasii ballaaran yahay
cabdicasiisow mashruucan waa arrin maaragta oo ay rabaan dadkan in ay dhowkaa ku hantiyaan arrinku meesha waa ka ballaaran yahay sida aan ka warqabno dhowr jeer ayay number conton weeraro ku qaadeen iyagoo maaragta dariiskii oo al-shabaab labisan number conton marka la weerarno waxaa la dhihi jira al-shabaaba soo weerartay haddee ragga al-shabaabka oo laga sheekeynayo oo meesha jooga maadaama berira laga qoreeyay hadeer remainkii waa dadkaas ayaga ah oo meesha joogay oo maaragta daraas ciidamadaas ay isku dhexeen teeda kaleba dadku waxayba sheegayaanba meesha dagaalka inay iyagu soo bilaabeen marka hore ay soo weerareen habeenimo ciidanka meesha degenaa kadibna oo maaragta diyaaradihii amerikaanka oo night visionka ay soo daba dhigteen la ogaaday ilaa iyo beerta ay ka galeen hataa dagaalka wuxuu dhacay maalinnimadii subaxda ahayd ayuu dhacay maya dad habeen la dilay hataa maaha sida dadku ay sheegayaan meesha marka arrinkooda intaa waa ka weyn yahay arrinkooda dadkan waxay rabaan gobolkaas inay wax ku ahaadaan amba ay maaragta ay hantiilo ku noqdaan ay go- ay gobolka milkiyaan laakiin gobolku waa gobolka ugu dadka badan gobollada soomaaliya intaasoo milyan oo qof ayaa ku nool waxaan u malaynayaa arrinka noocaasi inuu aad iyo aad iyaga naftooda dhibaato ugu keeni doona waxaan leeyahay wax badan ha ka fiirsadaan
maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo hoostaga gobolkan shabeellada hoose maalintii saddexaad oo dhacdadan oo maanta ah ayuu soo saaray war-saxaafadeed war-saxaafadeedkaas uu soo saaray xilligan ah, muxuu tilmaamaya ay kula tahay
ee war-saxaafadeedkaas oo saddex beri amba laba maalin kadib markii gobol ayagan wakiil ay ka yihiin ay ka soo hadleen markii idaacadihii adduunkii iyo eh, social mediahii wixii o dhan ay isqabsadeen ay gadaal ka soo hadleen taasi waxay caddaynaysaa cabdixasiis raggaasi inaysan gobolka masuul ka ahayn amba ay gabeen howshii iyaga laga filanayay oo laga rabay in ay maaragta ay gutaan
maxamed xasan siki oo ah wasiirka beeraha dowladda koonfur galbeed ayaa war-saxaafadeedka akhriyey akhrinta war-saxaafadeedkana waxaa aad uga muuqdo hadalla iska soo horjeeda oo qaarkooda qaarka kale burinaya sida isaga oo tilmaamay in ay la socdeen waxa jiray sidoo kale haddana isaga tilmaamaya isla war-saxaafadeedka in ay dowladda weydiisanayaan in hadda wixii ka dambeeya ayan dhicin in aan lagala soo tashan arrimaha gobolkooda ee ay dowladda keligeeda iska qabato ee ay codsanayaan marka hadalladaas isburinaya in saxaafadda lala soo hor istaago n m- maxay maxay bayaaminaysaa
Een, cabdicasiisow een, ninka aad ka hadlaysa een, maxamed xasan faqi horta waa wasiirka oo maaragta beeraha ee koonfur galbeed saan filayo een, maanta wuxuu ahaa nin shaksi ah oo u dhaartay in uu maaragta gobolka hawshiisa uu qaban doono amba dadka gobolka ku nool uu badbaadin doono laakiin taasu maysan dhicin een, soomaalidu waa taqaanaa way iska baqin badan yihiin way cabsanayaan oo waxay isleeyihiin ragga hubka xoogga leh meesha ku haystaa een, hadhow ama ay kusoo taa- ay kusoo ma- macnaha taargetgareeyaan amba ay ku dhibaateeyaan saasuu isleeyahay bakdin darteed looga hadlaysaan filayo laakiin een, wuxuu noqday asaga naftiisa ragga hawshooda gabay ee mar hadduu nooca u hadlay waxaan u malaynayaa gobolka inuusan mas-uulba ka noqon karinba waayo gobolka ee waaba dadkii u dhashay oo la rabaya maanta inay u hor istaagaan oo waxyaabaha dhabta oo xaqiiqada oo ka jira meesha la og marka inuu nooca u hadla aad iyo aadan oogu xumaa cabdicasiis oo waa ayaan daro Een, ninka fakri la yidhaahdo waxaan leeyahay een, iska dhig xilka aad southwest u haysid meesha aad hadeer taagantahay dhulkiisa iska dhigdhay waa tahay n caliow marka laga hadlaayo arrimaha haatan taagan guddiga loo saaray meesha waxaa laga reebay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka warfaafinta taasi oo si gaara saxaafadda madaxa bannaan ee ku sugan muqdisho iyo caalamkuba ay farta ugu godayaan arrimahaasoo loo sababaynayo weliba ayaga oo maaragtay ka hadlay arrimaha ayagoo aan dowladda ku soo celinin sida loo dhigayo mararka qaar marka ma is leedahay raggaasi marka laga reebo meesha haatan guddi uun laga reebay xilalkooda xataa weyn karaan sida ay beesha breshar ugu hayso dowladda
Een, cabdilcasiis ow een, waxaad arkaysaa meelaha arrinka asaga ah oo wasiirka laga reebay iyo dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa ee federaalka laga reebay inay ogaadaan xaqiiqda ayaa la diidayaa oo waxaa la rabaa in maaragta waxyaabo kale lasoo maleego oo maaragta ummadda indhahooda carro lagu shubo la yidhaahdo en en arrinkan wuxuu ahaa arrin dad beeraley ah beeralayna meesha ma joogaan beeraley ma joogan beeralayda waa la yaqaanaa beeralayda waa dadkii waddanka u dhashay dadka deegaanka u dhashay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ayaa la dhihi karaa marka dadka maaragta oo afar iyo toban shan iyo toban shan iyo labaatan nin rag gaaraya oo maaragta qoryo wata ee ciidankii meesha jooga la dagaalamay hadday ku tilmaamaan guddigaas inay ahaayeen dad beeraley ah ama dad rayid ah hadde anagu waxaan leenahay maaragta waxa aad soo qabateen ba waxba kama jiraan idinkuna waxaad ka mid yihiin al-shabaabka meesha jooga yaa ka mas-uul noqon doona dhibaatada ka timaada in guddigaasi uu soo saaro go-aan aan ka hadlaynin dhabta waxa dhacay
wallahi dawladdaa kama soo noqon doontaa mar haddii dawladda ogolaatay in maaragta oo guddigii meesha ay aadaan dawladda federaalka kama soo noqon doontaan filayo waa tahay caliyow guntii iyo gebagabadii arrimaha ka taagan gobolka shabeellada hoose iyo beeshan duulaanka ku ha- ee ku habsatay gobolka bilow ma aha dhexna ma joogaan dhammaadna ma aha maxaad kula dardaarmi lahayd dadka gobolka ku nool oo deegaanadooda lagu haysto
kolay dadka gobolka kuna wax daxasiiso ee dardaaranna horaana ugu dhiibay ee mid kalena haddeer waan u sidaayo waan u dhiibayaa ee waxaad arkaysaan niman tuuga ah oo rabay inay daddilaan ama daddhacaan ee idin dhibaateeyey muddo shan iyo labaatan sano ah ee maanta markii ciidamada qaranka ee dawladda ay isha ku arkeen oo maaragta abaalkoodii la mariyey in ay dad usoo baxeen oo ay yidhaahdeen dadkan beeroley bay ahaayeen dad masaakiin bay ahaayeen oo waa la dhibaateeyey marka idinkuna waxaan leeyahay en xaqiiqda waxba indhaha ha iskaga leexinine ee gobolka idinka ayaa iska leh waad u dhalateen waad u dhimanaysaan nin kastaba waktigiisuu dhimanayaa haddee waxa waaye dhibaatada inaad iska qaataan waa ku khasban tihiin ee waxaan leeyahay guntiga dhiisha isaga dhiga ha ogolaanina al-shabaab inuu idin dhex taagnaado ha ogolaanina in uu wiilkiina wato uu fikrad xun ka dhaadhiciyo ha ogolaanina shaksi in uu qori dhexdiina ku wato wax kasta oo xumaan ah oo la raba in magaaladiina ama degmadiina lagu sameeyey ka hor istaaga dadka cadowga banaanka dankaga yimaado taas aan dardaarmaya
Yeah.